sakariya cutubka siddeedaad markaasaa eraygii rabbiga ciidammadu ii yimid isagoo leh rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay siyoon waxaan ugu qiirooday qiiro aad u weyn oo waxaan iyada ugu qiirooday cadho weyn rabbigu wuxuu leeyahay siyoon baan ku soo noqday oo waxaan degganaan doonaa yeruusalaam dhexdeeda oo yeruusalaam waxaa lagu odhan doonaa magaaladii runta oo buurta rabbiga ciidammadana waxaa lagu odhan doonaa buurta quduuska ah rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay yeruusalaam jidadkeeda waxaa mar kale degganaan doona odayaal iyo habro nin kasta isagoo gacanta ku haysta ushiisa cimrigiisa weynaaday daraaddiis oo magaalada jidadkeedana waxaa ka buuxi doona wiilal iyo gabdho oo jidadka dhexdooda ku ciyaaraya rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay wakhtigaas hadday yaab ku tahay dadkan kuwooda hadhay ma yaabbay ku ahaanayaan indhahayga rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay bal eeg dadkaygaan ka badbaadin doonaa dalka bari iyo dalka galbeed waanaan keeni doonaa oo yeruusalaam way dhex deganaan doonaan oo dadkaygii way noqon doonaan oo anna waxaan noqon doonaa ilaahooda anoo leh daacadnimo iyo xaqnimo rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay gacmihiinnu xoog ha yeesheen kuwiinna wakhtigan erayadan ka maqla afka nebiyada kuwaasoo joogay maalintii aasaaskii guriga rabbiga ciidammada kaasoo ah macbudka loo dhigay si loo dhiso waayo wakhtigaas ka hor ninna kiro ma lahayn neefna kiro ma lahayn innaba oo kii baxay iyo kii galay toona nabadu uma jirin cadowga daraaddiis waayo dadka oo dhan nin kasta waxaan ku diray deriskiisa laakiinse rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay haatan dadkan hadhay sidii waagii hore u ahaan maayo waayo waxaa jiri doona iniintii nabadda geed canabkuna canabkiisuu dhali doonaa oo dhulkuna midhihiisow soo bixin doonaa oo samooyinkuna sayaxay soo dayn doonaan oo waxaan ka dhigi doonaa in kuwa dadkan ka hadhay ay waxyaalahan oo dhan dhaxlaan dadka dalka yahuudahow iyo dadka dalka israa'iilow sidaad quruumaha habaar ugu dhex ahaydeen ayaan idiin badbaadin doonaa oo barako baad ku ahaan doontaan ha cabsannina laakiinse gacmihiinnu xoog ha yeesheen waayo rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay sidii waagii ay awooyaashiin iiga xanaajiyeen oo aan ugu fikiray inaan iyaga waxun ku sameeyo oo aanan taas uga soo noqon sidaas oo kale ayaan haatan ku fikiray inaan wax wanaagsan ku sameeyo yeruusalaam iyo dadka dalka yahuuda haddaba ha cabsannina idinku waxaad samaysaan waxyaalahan ninkiin kastaba deriskiisa run ha kula hadlo oo waxaad irdihiinna ku naqdaan garsoorid run ah oo nabad keenta oo midkiinna yuusan qalbiga xumaan ugu fikirin deriskiisa oo ha jeclaanina dhaar been ah waayo rabbigu wuxuu leeyahay waxyaalahan oo dhammu waa waxyaalo aan nebcahay oo waxaa ii yimid erigii rabbiga ciidammada isagoo leh rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay soonkii bisha afraad iyo soonkii bisha shanaad iyo soonkii bisha toddobaad iyo soonkii bisha tobnaadba waxay dadka dalka yahuuda u noqon doonaan farxad iyo raynrayn iyo iido lagu rayreeyo haddaba sidaas daraaddeed jeclaada runta iyo nabadda rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay mar kale waxaa iman doona dadyow iyo kuwo magaalooyin badan deggan oo magaalo dadka deggan waxay u tegi doonaan dad magaalo kala deggan oo waxay ku odhan doonaan inankeena aynu dhaqsiyo rabbiga u barine oo aynu rabbiga ciidamada doondoonne oo aniguna waan tegi doonaa dadyow badan iyo qorommo xoog badanuba waxay u soo kici doonaan inay yeruusalaam ka doondoonaan rabbiga ciidamada iyo inay rabbiga baryaan rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay wakhtigaas toban nin oo ka mid ah quruumaha oo dhammu waxay ku dhegi doonaan mid yahuud ah darafka dharkiisa iyagoo leh annagu waannu idin raaci doonnaa waayo waxaannu maqalnay in ilaah idinla jiro